dagaal sababay dhimashada inka badan laba iyo toban qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamayay iyo dad shicibah ayaa shalay galab ka dhacay waqooyi galbeed magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dagaalkaasi ayaa waxa uu u dhexeeyey ciidamada new boliis ee dowlad deegaanka soomaalida ee dalka ethoobiya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab wuxuuna ka dhacay deegaano ku teedsan xadka gobolka hiiraan uu la wadaago ismaamulka soomaalida ee ethoobiya waxaa dagaalkaasi wariyaha v o e da ee magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka magaalada beledweyn maxamed cabdulaahi cumar
waxay dagaal ka dhaceen saddex meel meesha marka koowaad wuxuu ka dhacay meel sabad xuma la yiraahdo oo firlibax u jirto toban kilomitr oo ah seerkii soomaaliya iyo etoobiya waxayna u jirtaa konton iyo shan kilomitr beledweyne u jirtaa halkaas waxay ku dileen walihii nabadiidka ahaa wiil arday ahoo todoba jir ah ninna waa ku dhaawaceen waa kasii tageen waxay aadeen meel layaado damaqaris waxay ku dileen afar ruux horayday ku dileen ayagana dhibbaa ku gaaray oo ku gaarsiiyey nin new baris waa kasoo laabteen waxay usoo laabteen meel layidha alcaddo oo u jirta beledweyne toddobaatan shan kilomitr ka bacdi dagaal ayaa meeshii qolyihii oo new bariiskiia soo baxay waxaa lagu dilay meeshaas nabadiidkii labaiyo toban ruux shan ruuxna waa lagu dhaawacay ilaa marka qoryo labaiyo toban ahna waa laga qabsaday haddana habqankooda meesha ayuu yaalaa dagaalka a sheegtay inuu ka dhacay deegaanada waqooyi iyuu u dhexeeyaa shabaab iyo ma ethoobiya ciidankeeda mase shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya wuxuu u dhexeeyaa dagaalka qolyihii nabadiidka waxay aadeen meelaha hadda aan kuu sheegay waxayna doonteen wixii zakawaadka ay ku magacaabeen waxay soo heleenna ma jirin dadkii laayeen waxaan la dagaalamay olo etoobiyaan oo new bolis la dagaalantay annaga ka maamulo ahaan waxaan wadnaa barnaamij ah hadda xabqankooda iyo dowlaan inaan ku qaadno dhulkaas isaga ah aanan ka xoreyn haddii alla yirahdo marka maxaa khasaare ah oo dhimasho ah labada dhinac oo dagaalka uu sababay waxaa ka dhintay nimanka oo nabadiidka ah ilaa laba iyo toban ruux waa la badinayaa laakiin wixii warbixin ah waa idin soo siin doonaa laakiin hadda sida muctamidka ah laba iyo toban ruux iyo laba iyo toban qori oo laga qabsaday iyo shan ruux oo dhaawac ah dhinaca shacabka maxaa soo gaaray shacabka dhimashadooda waa shan ruux iyo hal ruux oo dhaawac ah wiil yar iyo nin dhaawac ah iyo afar ruux oo adigu saddex odayaal ah iyo wiil yar artaasaa ku dhimatay shacabka
maxay tahay sababta uu dagaal ugu dhacay deegaan aad sheegtay inuu u dhow yahay xadka soomaaliya ethoobiya waxa uu ugu dhacay dadkan waxay rabaan waxay dhaqaalo daro ayaa hayso dhib badan baa hayo marka maadaama meel kasta laga soo xiray ay duurka ku joogayaan marka dadkii ayay baadayaan waxay leeyihiin zakawaadkii hala keeno xolodoon bay ahaayeen wax kaloo dhibaato ama jirin marka maalmihii ugu dambeeyey waxaa la sheegayay in dhaqdhaqaaqyo ay ka socdeen qaybo kamid ah deegaanada hadda ay dagaaladu ka dhaceen kan maamul ahaan ma awoodi weyseen in ka hor intaanu dagaalku dhicin aada tallaabo qaadaan
ma awoodi weyn dhulka waxaa ka jira roob roob baa ka da-ay dhulka kalxere buu ahaa hadda dhulka furfurmay haddii alla yirahdo insha allahu tacaala waxaan jecelnahay dhowaan inaan ka safayno nabadiidka dadka dhanqumaadka ku haya haddii alla yirahdo marka deegaanka hadda ugu dhow oo ciidanka ama shabaabku ay joogaan magaalada beledweyne intee kilomitr ayay u jiraan waxay u jiraan afartan iyo shan kilomitr meel la yiraahdo matoor afartan iyo shan kilomitr magaalada u jirto iyo hadda ceelcado oo habqankooda u joogo toddobaatan shan kilomitr ka jirto intaasi macnaha ay u jirtaa beledweyne
maalmihii ugu dambeeyey guddoomiye waxaa jirtay howlgallo aad ka sameyseen magaalada gudaheeda ma jirtaa wax hub ah oo aad ku qabateen ha magaalada waa laga safeeyey waxyaala badan waana noo dhiman yahay haddii la yirahdo hoob badanaan soo qabanay dad badanaa loo soo qabtay hubkiina waa loosoo bandhigay waxaa loo bandhigay miidiyaha loo bandhigay haddana insha allahu tacaala waa safeynayna haddii la yirahdo
aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waraysiga aad dhegeysanaysana wuxuu ahaa waraysi uu wariyaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqana la yeeshay maxamed cabdulaahi cumar oo guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda ee maamulka beledweyne